runtii waa dhacdo xanuun badan oo ka dhacday meel u dhow wadanka madagaskar xeebaheeda halkaas oo laba doonyood oo dad soomaaliyeed waday oo midna ay siday soddon iyo sideed qof midna ay siday soddon iyo labo ay ku gadoomeen halkaas oo ay ku dhinteen runtii in ka badan sideed iyo labaatan allah u naxariisto intii kalena hadda ay gacanta ugu jiraan oo ay soo badbaadiyeen kalluumaysato u dhashay wadanka madagaskar oo xeebaha la dhaho nosi renja oo ku taalla madagaskar laga helay mideedka intii kalena hadda waxay ku jiraan oo lagu daaweynaya gacanta dowladda madagaskar ilaa shalay maanta xiriir badan baa naga dhexeeyey kolba marxaladahay marayeen haddana waxaa noo suurta gashay inaan dhammaan full picture aan ka helno sida wax u dhaceen iyo dadka soo badbaaday iyo dadka oo halka ku geeriyooday saan ku sheegay isku darkooda toddobaatan waaye waxaase laakiin soo badbaaday hal dooni oo shan iyo labaatan ay ka badbaaday toban dumara iyo shan iyo toban raga iyo mid kaloo ay ka badbaadeen labaatan iyo saddex marka hadda dowladda xiriir la samaysay sidii intaan hadda badbaaday loo soo wareejin lahaa oo dib wadanka loogu soo celin lahaa